bismillahi raxmaan raxiim meesha aan joogno waxaa waaye welcadi ama grileyb sida loo aqaano waxaa hadda ka hor dhacday in ay noo soo kaceen nimankii reer griley ay nagu soo qaxeen oo inta imaadeen hay-adda reer koros ay noo imaaday hay-adda ayadeed inay tiri waxqabad aan kaga codsanno inay wax noo qabato oo la yidhi bal waaba dad dhammaanayaan nahay hataa matoor ma lihin warar weyn ma lihin warihii ayaga hay eber bay iska baxeen waa iska xabaalna roobabka aarankaay baa xabaalay waxaan rabnaa in noola xaaqo oo warihii noola xaaqo inay hay-adda wixii ayaga noo ballan qaaday hay-adda inay barog degtay ayadeed ay keentay wartii dadweynaha isku lahaa in la geliyey tarakadii wax yar marka laga xaaqay oo dhinac laga fujiyey in loo imaado laga kaxaystay ciiddii ay dhex taallo wartii war kale oo nin leeyahay shakhsi uu leeyahay la qoday oo hadda ay qodhaysa ay ku jirto annaga haddii aan dadweynihii dalka joogay oo magaalada weelcada deganay aan nahay waan ku xunnahay waxaan rabnaa hay-adda madax dowladeed aha hataa waxaan kuu sheegaa dhibkaas waxa keenay annaga hataa jiif ma walin jiifka anaga meel aada ma naqan haddii jiif uu leeyahay saan ma wan qabseen warta annaga in dhinac laga fujiya iyadoo ciida dhextaa lagama tageen jiifta hataa qaar baa magacooda aan aqoonin oo haddaba ay iska jira dowladda iyo ragga madaxda oo lasoo doortay arrintaas ayada in nagala qabto waa aniga oo cabdulaahi maxamed aadane meesha aan joognana ay tahay weelcadi shaksi badanna uu ku nool yahay deegaankan waxaan ka rabnay in oo hay-addaas ay sidaas oo kale sidaas cali sheegay camal oo kale ay wartay ay noo qoday waxay noo qaban karta ay nooga qabatay waa laga booday wartaasaa la qoday kolkii ay kala baran tahay yaa lagal- yaa nagala raacday baasha xaagaa la geeyey waa shaksi war shaksi ay le- is leeyahay waa halkoo nin aan leh ma laha bulsho ma laha wartii bulshada ay leeyihin wax yaraa laga qoday afar maalin ay qoday waxaan rabnaa warqad caddayn eh inay bulshada leedahay warqad caddayn eh inna la siiyo oon ka helna meesha oo hadhow aan dagaal keenaynin dhib keenaynin hay-adaha samafalka iyo dowladda madaxdeeda waxaan ka codsanaynaa wartaas in lagala joojiyo oo wartii deegaankii as lahay oo bacdiheed noola qodo shaksiga isagaoo iskale daraad markaan u tagnay wuxuuna dhahay warta anigaa iskale igaga dhexbaxa waxaan codsanaynaa hay-adda iyo dowladda baan ka codsanaynaa waxa ay sheegayaan ay dadweynaha u qabteen tay run tahay waraaq caddayni in dadweynaha ay leeyihiin warta ayada ah inay noo keenaan magacayga waa kaltuumo xasan adoon waxaan joogaa magaalada gariley kenya soddon iyo dhowr sano meeshanaan joogaa matoor dhowr jeera waa lagu qodaa laidhahay matoorkiina wax noo qoday ma aan arkin hadda danta waxay nagu kaliftay maalin hore reekoras way noo imaadeen waxay dhaheen ma- waxaan in qodaynaa baldoos baldooskii markii la la tagay oo saddex maalin iyo laba maalin waxay ahayd maogii carro laga yara qaaday yaa ah, nalaga watay taragtadii haddii wartaas la qoday ay u danaynaysa dadweynaha weelcadi fadhiya inay u qoday ay danaynaysana waraaq cadeen hana siiso hadday shaksiga u qodana hanoo cadaysa inay ninka shaksiga ahay ay u qoday annaka markaa dowladda waxaan ka codsanaynaa haddii aan amniga hoostiisa degan nahay oon dad kenyaan aan nahay oo ilmahayna barimary iskuulba ay ka dhammaynayaan meeshan oo inaan kii baadiye naga jirin uu kusoo aruuraya waxaan rabnaa inay eh, baldoos noo qodo oo ama wartaas ay waraaqdeeda noo keento way siday sheegeen shaksigan warta loo qoday in noola soo kala cadeey inuu asaga loo qoday inuu dadweynaha loo qoday hadee reer gariley meeshaan annaga way nagu soo qaxeen dadweynaha dhanay marti u ahaayeen moogi shaksi marti uma ahayn baldooskan waa isla cadayni baldooska ay haddaba ka cabaan baldooskana ciid iyadoo dhex taala laga tagay baldooskana ma huri doonaan oo waa baldooskooda marka waxaan rabnaa inay arrintaas eh, dabagal lagu sameeyo oo caddeenna laga siiya inay wartaas ay uu shaksi leeyahay ama ay dadweyne leeyihiin reegariley magaalada dhanay marti u yihiin moo shaksi marti uma aha siday noogu imaadeen umaan u soo dhaweyne waxaan leenahay waxa ka lahaayeen